Magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ayaa lagu soo gabagabeeyay tartanka Qur'aanka Kariimka kaasi oo loo qabtay magaalooyinka Caynaba, Wadamagoo, Ceeldhaab iyo Kaediyaal. Xiritaanka tartanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin kala socotay gobolka Saraar, culimo-diin, macalimiin, waalidiin iyo ardayda loo qabtay tartanka. Sheekh Maxamed Macalin Xirsi Axmed Gudoomiyaha tartanka ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tartanka.
arrinta tanayn maanta isugu nimi waa abaalmarinta ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa dhallinyarada yaryar ee ku soo tartantay walaalayaal qur-aanku wuxuu inooga baahan yahay miisaan intan ka weyn intan mid ka weyn buu inooga baahan yahay ilahay kalaamkiisu marka walaalayaal maanta waxaan doonaynaa insha allahu tacaala in macallimiintu natiijadii ay noo sheegaan dabadeetana marka wixii ilaahay subxaana wa tacaala ina karsiiyey ee dhallinyarada aynu u abaalgudayno ay maanta iyaguna helaan oo farxaan oo halkaa ka sii wadaan iyaguna dadaalkii iyo hawshii cuslayd ay soo wadeen Ee, waxaa kaloo anugu aad u mahadnaqayaa waalidiintii carruurta iyo macallimiintii soo barbaarisay oo runtii iyaguna een, mudan in maaragtay ay loo mahad celiyo ilaahi subxaana wa tacaala idinkana ha idinku garab gala ayaan leeyahay ugu dambayn musaabaqadana waxa weeyaan waa tii koowaad waxaanan ilaahay ka baryayaa oo jadwalka noogu jirto aanu gashannay inay noqoto sannad walba oo noo noqoto weliba insha allahu tabaaraka wa tacaala mid intan ka sii ballaaran Qaar ka mid ah masharafta kasoo qayb gashay munaasabada soo xiriga tartanka ayaa bogaadiyay tartanka.
wax lagu tartamo waxa ugu wanaagsan waxa weeye kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala cidda noo soo qabanqaabisay in ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro inuu fadhinaa xafladda soo xidhidda musaabaqadii ama tartankii ka socday masjid jaamica mucallim xirsi tartankii masaajidkan aynu joogno barakaysan ugu horreeyey weeye lagaase magaalada tartanno badan baa ka dhacay laakiinse masaajid ahaan waa tartankii ugu horreeyey ee masaajidkan aynu ku qabanno afar iyo labaatankaa arday dhammaan way guulaysteen markay tartanka galeen markay galeen bay guulaysteen marka maanta dhammaan waa la wada maamuusaya Tarsamadan oo kale ayaa waxa ay door muhiim ah ka qaataan horumarinta iyo xifdinta Qur'aanka Kariimka.